بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد كتاب الزكاة عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن إنك ستأتي قوما أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم والليلة waxaan oo soo dhammaaday kitaabu salaa salaada iyo waxyaalihii la xidhiiray sida tahaaradii iyo salaadihii shanta ahaa mahay kuwii kale sida istisqaagii iyo ciideynkii iyo khusuufu shamsigii iyo saas oo kale waxaan noo bilaabanaya kitaabka labaad oo ah kitaabu zakaa wuxuu ka hadlayaa zakada zakaduna waxay ka mid tahay arkaanta islaamka shanta tiiro islaam buniya alislaamu khams nebiga calayhi salaatu wasalaam leeyahay islaamka waxaa lagu dhisa shan sakadu marka waxay ka mid tahay shantaa tiir mid ka mid ah xadiiska u horeeya waxa uu leeyahay can cabdillaahi bni cabbaas radia allahu tacaala canhuma qaal qaala rasuulu اllahi salى allahu alayh wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu yidhi limucaad bni jabalin nebiga calayhi salaatu wasalaam saxaabigii mucaad ahaa buu wuxuu ku yidhi xiina bacaثahu ila alyaman markuu yaman u dirayey nebiga calayhi salaatu wasalaam mucaad radi allahu tacaala canhu ayuu risaalo la diray wuxuuna u diray deegaankii la odhan jiray yaman inuu risaalada u qaado risaalada marka waxaa ku qornaa waa tan nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi innaka adigu mucaadow sata'tii waxaad u tegaysaa ama u tegi doontaa qowman qolo ahla kitaabin qolo ahlu kitaabah nebiga calayhi salaatu wasalaam si uu mucaad ugu diyaar garoobo meeshu u socdo ilay cidda aad la hadlayso intaad hadalka u furin baa la qiimeeyaa waxaad kala hadlaysid hadday majuus yihiin wax gaara iyo qaab gaara u hadlaysaa haddaed ahlu kitaab ay yihiin oo xujooyin iyo kitaabo hor haystaan si gaara ula hadlaysaa markasuu ugu diyaar garoobo mucaad ibnu jabal ayuu wuxuu ku yidhi innaka sata'tii waxaad u tegaysaa ama u tegi doontaa qowman qolo ahla kitaabin oo dadka kitaabka la siiyey ah dadka ahla kitaabka loo yaqaano ayaad u tegi doontaa ahlu kitaabna waxaa la yidhaha sida qur-aanku tilmaamayo micnaha yuhuudda iyo nasaarada faidaa ji'tahum markaad u tagto marka nasaarada mees joogtaye faidaa ji'tahum markaad u tagto fadcuhum waxaad ugu yeertaa ilaa an yashhaduu inay qiraan an laa ilaaha ila allaah an laa ilaaha ilaah xaq lagu caabuda inaanu jirin ila allah alla mooye wa anna muxammadan nebi muxammedna rasuulu ullaahi rasuulka ilah inuu yahay markaad rabtaa qof ugu yeedho diinta marka hore baan islaam ahayn waxaa la rabaa horta inaad shahaadada qofka barto weeyaan marka meeshan wuxuu ka cabiray nabiga calayh isalaatu wasalaam an yashhaduu inay qiraan inay yidhaahdaan ama ku qowlaan lama odhan leanna waxaa la rabaa qofka shahaadada laa ilaaha illa allah ama ashhadu an laa ilaaha illa allah wa anna muxamadan rasuulu ullah macnaheeda iyo waxay keensanayso haddaadan aqoon shirkiga weli kama fogid laa ilaaha illa allah keliya carabka ka tiraahdo ad aqoon macnaheeda iyo waxay keensanayso haddaadan aqoon shirkigii kama fogid maxaa yeeley munaafiqiintuba waa lahaayeen munaafiqiintuba nebiga calayhi isalaatu wasalaam markiis xilligiisa joogay way odhan jireen laa ilaaha illa allah ina almunaafiqiina fi darki alasfali min annaar baa layidhi marka dadka munaafiqiinta ahi waxay ku jiraan dabaqa ugu hoosay naarta laa ilah illahna waa lahaayeen macnaheedii iyo waxay keensanaysay baysan keensan qofkaani haddaa afka keliya iska tiraado oo iska shahaado iska socoto waxba uma shaqaynayso waa inaa macnaheeda iyo waxay keensanayso iyo waxay diidayso kulli inaa la timaado weeye markaasaa qofkaasi yacni yaqaanaa laa ilaaha ila allah qofkaas saasuu markaasuu qiray fadcuuhum waxaad ugu yeertaa ilaa an yashhaduu inay qiraan oo wax kastaoo laa ilaaha ila allah ay keensanaysa ay fahmaan oo yacni ay qiraan an laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudo inaanu jirin ila allahu alla mooye ilaa xaq lagu caabudo ilaahyo wax badan baa jirahoo aan xaq lagu caabudin dad baa samaysta ilaahyo marka ilaah xaq lagu caabudo ma jiro aan la subxaana wa tacala ahayn wa anna muxameda nebi muxamedna rasuulullah inuu yahay fa inhum ataacuu laka hadday kaa yeelaan bidaalika arrinkaas fa akhbirhum waxaad ugu warrantaa laa ilaaha ila allah iyagoo aan fahmin qofkii maalan qof dumara baa diintii rabtaa inaad bartahoo islaaminayso isla markiiba inay xijaab ku bilowda maaha qofku waa kaa fiigaya axkaamtii kale inaad ku socodsiisa maaha qofku maba yaqaanba laa ilaha ila allah laa ilaaha ila allahna markuu afka uga sheegto waa inaad bartaa macnaheeda iyo waxa hoos imaanaya fa inhum ataacuu laka hadday kaa adeecaan ereyga laa ilaaha ila allah ama shahaadateynku waxa uu keensanaya hadday kaa adeecaan oo kaa yeelaan wax badan ba hoos imaanaye in lagu hadla keliya maahe fa akhbirhum waxaad u sheegtaa ana allaha alla subxaanahu wa tacaala qad farada calayhim allah inuu ku farad yeelay khamsa salawaatin shan salaadood fii kulli yowmin maalin walba iyo waleelti habeenkii habeen iyo maalin in shan salaadood lagu leeyahay bar baa layidhi soo maaratid axkaamtii oo dhan hal mar lama siin kanaa maanta la baray waa kaa yeelay kii kana waa gudbaysaa shanta salaadood in lagu farad yeelay salaad kaloo faradla ma jirto xanafiyada waxay yidhaahdaan witrigu waa waa farad weeye waajib qofku kama tegi karo oo yacni nebiga calayhi salaatu wasalaam baa xadiis baa kutusaya nebigu inuusan ka tegi jirin xataa hadduu safar aado witriga tukan jira marka waxay yidhahdeen maadaama uu nebigu marna aanu ka tegin waa waa farad weeye oran waa waajib bay oran jireen marka xadiiskani waxa uu tilmaamayaa shantaas salaad keliya baa waajiba nebiga nin baa u yimi oo wuxuu weydiiyey yacni salaadaha nebigu markuu salaadihii u sheegay kabacdi maxaa kale sakadii soonkii xajkii kulli markii loo sheegay buu wuxuu yidhi wallaahi kana siyaadin maayo intaa ii sheegtay kana nusqaamin maayo buu yidhi shantii salaadood xajkii lagu lahaa waajibka ahaa sakadii wixii lagu leeyahay soonkii bishi ramadaan intaan kana siyaadin maayo kana nusqaamin maayo buu yidhi nebigu wuxuu yidhi aflaxa in sadaqa ninkaasi wuu liibaanay hadduu run sheego oo intaa kale hadduu ku ekaysto faradka ah wuu liibaanay aanu dayicin shanta salaad marka baa farad ah in allaha alla subxaanahu ana allaha alla subxaanahu wa tacala qad farada calaykum dushiinna wuxuu ku farad yeelay khamsa salawaatin shan salaadood fii kulli yowmin wa leylatin habeenkii iyo maalintiiba maalin walba iyo habeenkeeda waxaa lagu farad yeelay shan salaadood fa inhum ataacuu laka hadday kaa yeelaan oo arrinkaas ay kaa ajiibaan fa inhum ataacuu laka hadday kaa yeelaan bidaalika arrinkaas oo shantii salaada ka oggolaadaan fa akhbirhum waxaad u sheegtaa ana allaha alla subxaanahu wa tacala qad farada calayhim alla inuu ku farad yeelay sadaqatan sadaqa inuu ku farad yeelay tu'khadu laga qaadayo min akhniyaa'ihim kuwooda waxaysta baa laga qaadayaa fa turaddu waxaa loo celinayaa oo dib loo siinaya calaa fuqaraa'ihim kuwooda aan waxba haysan xadiiska maxalushaahidka baabka loo keenay oo shiikhu usoo qaatay waa intaa weeyaan maadaama kitaabu zakaad laga hadlayo xadiiskani waxa uu tilmaamayaa ilaahay subxaanahu wa tacala inuu farad yeelay sadaqadii waa sakada micnaha sakada baa la farad yeelay waxay yidhahdaan culummadu qofka diida waajibnimadeeda qofka diida waajibnimadeeda waa gaal waa ku gaaloobaya sida qofka salaada yidhahda waajib iguma aho yidhahda isuu gaal u yahay baa qofka yidhahda sakadii isagoo xoola haysta xoolihii nisaabkii iyo xawlkii wax walba gaareen hadduu yidhahdo qofku waajib iguma aha aniga qofkaas waa gaaloobaya haba tukada hadduu doono waa tii yacni abubakar radi allahu tacala canhu markay diideen nebiga calayhi salaatu wasalaam markuu kabacdi uu dhintay markay sakadii diideen dagaal buu ku qaaday weerar buu ku qaaday waana gula dagaalamaya qofka khasab baana looga qaadaya marka qofka waxay yidhahdaan hadduu diido in waajibnimadeeda qofkaas waa ku gaaloobaya soba tiir tiirarka islaam ka midabuu diiday waxaa jira marka sakawaadka qayb laysku waafaqsanyana waajib tahay iyo qayb aan laisku waafaqsanayn inta laysku waafaqsan yahay hadduu diidoba qof u gaaloobaya maalan xoolaha nimcooda loo yaqa geelii iyo arigii iyo lodii yani amaantii sida lacagtii oo kale kuwa hadduu diido qofku waajibnimada ku gaaloobaya kuwa laisku khilaafsan yahay baa jiraho waxaa ka mid a yani fardahoo kale iyo malabka oo kale sakama laga qaadaya xulihiga waxa loo yaqaanoho ee dumarku isku qurxiyaan sakama laga qaadaya mise laga qaadi maayo culummada waa isku khilaafaan qola waxay dhahan waa waajib qolana maaha markaas oo kale qofka lagu gaalaysiin maayo laakiin taa sugan oo laysku waafaqsan yahay hadduu qofku diido waajibnimadeeda qofkaas ku galoobaya in allaha alla subxaanahu wa tacala qad farada calaykum calayhim dushooda wuxuu ku farad yeelay sadaqatan sadaqo tu'khadu laga qaadayo min akhniyaa'ihim kuwooda haniga ah xoolaha haysta baa laga qaadaya faturaddu waxaa la siinaya oo loo celinaya calaa fuqaraa'ihim intaa culammada qayb baa waxay yidhaahdaan ma bannaana magaalada intii laga urursho sakada in magaalo kale loo raro oo magaalo kale lagu qaymo bannaana baa waxay u daliisha intaas daliishanayaan tu'khadu min akhniyaa'ihim faturaddu calaa fuqaraa'ihim magaaladan dadka jooga waa laga qaadaya maalqabankeedii fuqaradeedii baa lagu celinaya culammada qayb ka midna waxay yidhahdaan marka in la wareejiyo oo meel kale loo wareejiyey sakadii laga qaaday xaafadan ama deegaankan ama magaaladan ma bannaan ayagoo taa daliishanaya lakin culummadu jamhur culama waxay dhn waa bannaan tahay oo qofka hadduu qaraabo qof faqiira maalan yacni sakada waxaa la siiyaa sideed nooc baa qur-aanku tilmaamaya oo dad ah in la siinayo hadduu qof qaraabadiisa oo faqiira uu meel kale ku ogyahay inuu diro oo siiyo haddii gobol kale jihaad looga jiro oo kale inuu ku bixiyo sakadiisii wax diidaya ma jiraan fain hum ataacuu laka hadday kaa yeelaan sadaqadii waajibka ku ahayd waa sakadiiye bidaalika arrinkaas fa iyaaka waxaan adiga iyo idinkana digaynaa buu nebigu leeyahay wa karaa'ima amwaalihim maalkooda kiisa wanaagsan yani waxaad iska ilaalisaa maalkooda kooda wanaagsan yani nebigu calayhi salaatu wasalaam marka lasoo ururinayo sakada qof baa la diri jiray oo soo gacan marin jiray soo ururin jiray marka qofka aad sakada ka soo qaadaysa marka u tagto xoolihiisii matalan arigiisii baa u tagtay sakaa lagu leeyahay sakadaa keen intaasoo xoolaa baa haysataa xaq uma lihid waa inaad iska ilaalisaa inaad ka soo qaado kuwa ugu fiican arigiisa kuwa ugu fiican inaad soo qaadda lama ogola kan ugu liitana soo qaadin dhexdhexaad baa soo qaadaysaa wa iyaaka waxaad iska ilaalisaa iyo wa karaa'ima amwaalihi maalkooda kan ugu wanaagsan inaad soo soocato tiraa kan iyo kan ii soc baa u wanaagsan lama rabo dhexdhexaadka xoolaha dhexdhexaadkaa baa soo qaadaysaa wattaqi iska ilaali dacwata almadluumi qofka la dulmiye baryadiisa qofka haddaad dulmiso oo ilaahay uu baryo iska ilaali baryadaas ilahayba kuu barya ilahu qofkan waa dulmiye buu yidhi ilaahu waxaaye waxaa ku samay habaarka noocaas iska ilaali maxaa yeelay fa innahu laysa baynahaa iyada uma ahaanin iyo wa bayna allahi alla dhexdeeda ilaahay iyo qofkaas uma dhexdooda ma ahaanin xijaabun ama yacni baryadaas uu baryay iyo ilaahay subxaanahu wa tacala xijaabun wax xijaab u dhexeeya ma jiraan maxaa laga wadaa ilahay waa aqbalaya marka dulmigu wuxuu ka mid yahay waxyaalaha soo degdega weeyaan ciqaabtiisa adduunka qofka lagu ciqaabo qofaad dulmiday iska ilaali hadduu ilaahay baryo baryadiisii iyo ilaahay subxana wataala wax u dhexeeyaa ma jiran yani ilah waa ka aqbalaya nabiga xadiis kale wuxuu ku lahaa wuxuu leeyahay wacizatii wajalaali sharafteedan ku dhaartaye waan u gargaarayaa qofka la dulmiyey walow bacda xiin xillibaha ka soo wareega xillibaha ka soo wareega qofka wax la dulmiyey hadduu habaartamo qofku dulmiye ilah u baryo waan yeelayaa buu yani baryadiisa riwaayad kale waxay leedahay walow kaana kaafiran xataa hadduu gaal yahay qofka la dulmiye xataa hadduu gaal yahay oo mataqaana aad dulmido oo ilaahay kuu baryo qofkaas yidhahdo ilahay ninkaas ay dulmi yidhaahdo ilaahay subxaanahu wa tacala nebigu wuxuu leeyahay ilaahay wuxuu waa aqbalaya marka iska ilaali wattaqi dacwata almadluumi qofka la dulmiyey baryadiisa inagu habaar beenana habaarkiisa iska ilaali fa innahu maxaa yeele laysa baynahaa habaarkaas ma ahaanin iyo wa bayna allahi alla subxaanahu wa tacala xijaabun dhexdooda wax kala teedaya ma jiraan oo ilaahi subxaanahu wa tacaala horu yacni qofkaas baryadiisa iyo habaarkiisa ka aqbalaya xadiisku marka wuxuu noo tilmaamay sakadu inay waajib tahay sakada xoolaa laga bixinayo inay waajib tahay buu xadiisku noo tilmaamay وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام وحجري ليس فيما دون خمس أو أواق صدقة ولا فيما دون خمس دو- دوذ صدقة ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة ليس معهان فيما دون خمس أواق شن وقيض وحك يرمعهان صدقة سكما ينهان آلدا لو يق وحان لو يقان فضة ذهب كي فضة وحيالها قال قابل كم تهي marka fidada waxbaa waxyaale la isticmaali jiray oo wax lagu kala gadan jiray bay iyadii dahab ka mid ahaayeen marka fidadii maxaa ku waajibaya sakadaa fido haysato meeqaad saka ku waajibaysa laysa f- ma ahaanin fii maa duuna wax ka yar khamsi awaaqin shan waqiidood wax ka yar ma ahaanin sadaqatun saka ma ahaanin laguma leh qofku markuu haysto shan waqiyadood oo silfar ah waxaa lagu yani ku macneeyaan halkii waqiyad waa afartan dirham afarka dir, afar, afar dirham waxaa ku dhufataa shan laba boqoloo dirham qofku markuu haysto baa waxaa ka baxay rubo cushur wax la yidhaahdo waa- waa hadli doo- waa waa sheegi doonaaye marka halkii waqiyad awaaq waxa la yidhahda waa mufradkeeda waqiya la yidhahdaa ama awqiya la yidhahda cafwan awqiya la yidhahdaa waa afartan dirham halkii waqiyad shan marka la yidhaahdo marka waa laba boqol oo dirham weeye laba boqol oo dirham markuu haysto baa qofka waxaa ka baxaya ee, rubuc cushur wax la yidhahdo rubuc cushurku waxa weeyaan labada boqol marka hore toban u qaybi waa meeqa weeye waa labaatan soo maha afar u qaybi waa shan shan baa ka baxaysa inta marka wuxuu ku sheegay qofkii fidada haysta ama silfarka loo yaqaano oo xilligaas qaaliga ah weeyaan dahabkan waan sheegi doonaa insha allahu tacala iyo lacagta waxaa laska rabo qofka hadduu lacag haysto meeqaa laga rabaa walaa fii maa duuna wixii ka yarna sadaqa ma ahaanin khamsi dawdin shan tuldood wax ka yarna sadaqatun sadaqa ma ayn ahaanin shan tuldood wax ka yar qofka saka laguma leh dawdna waa la yihahda oo daalka la kordhigo micnaha waa tuldaha shan tuldood wax ka yar ereyga dawd waxaa la yidhahdaa saddex geelah ilaa iyo laga gaaraya toban intaasa waxaa laisku yidhaahdaa dawd la yidhaahdaa marka qofkii shan geelah wax ka yar haysta saka laguma leh ninbaa kaba soo qaad laba halaad haysta ninbaa saddexaad haysta ninbaa afaraad hala- halaad haysta waxba laguma laha laakiin markay shan halaad gaaraan baa saka kugu waajibaysaa shanta halaadna waxaad ka bixinaysaa maxay hal neef oo arya baa ka bixinaysa shan geela markaa haysato hal neef oo arya ka bixinaysa lix haddaad haysato shantii baa xisaabinaysaa hal neef oo arya ka bixinaysaa toddoba haddaad haysato waa hal neef oo arya ka bixinaysaa siddeed geela haddaad haysato hal neef oo geela ka bixinaysaa ilaa uu toban gaaro markuu toban gaaro baa laba neef ka bixinaysaa toban geela markuu geela uu gaaro baa laba neef oo arya ka bixinaysa waa sanadkii wax laga hadlayo soo maarataa een, koob iyo toban gelada haysto waa labada neef arya ilaa shan iyo toban laga gaaro shan iyo toban marka la gaaro baa saddex arya bixinaysa labaatan marka la gaaro afar arya bixinaysa soo maaragti markuu shan iyo labaatan gaaro baa neef geelo binti mukhaad baa la yihahdaa mid ho- in hooyo uuray mid hooyadiis uur leedahay neefka marka uu dhasho oo hooyadiis neefka labaad ay rinto kaasaa bixinaysa marka soo maaragti marka inta u dhaxaysa maalan shan geela baad haysataa neef aryaa bixinaysaa neefka aryaa ku wadaysa ilaa aad toban hesho toban iyo shan inta u dhaxaysa waxba siyaado lagama rabo neefkii baa bixinaysaa bis marka wuxuu leeyahay walaa fii maa duuna wixii ka hooseeyana khamsi dawdin shan tuldood wixii ka hooseeya ma ayan ahaanin sadaqatun saka laguma leh walaa fii maa duuna wixii ka hooseeya sidoo kalena khamsati awsuqin shan ratirar wax ka yarna ma ayan ahaanin sadaqatun saka laguma laha waa raashinka yacni eh, thimaarta weeyaan shan ratirar wax ka yar yacni wax- waxyaalaha wax ku qiyaasan jiray ba saas ahaa shan ratirarku waxa weeyaan halkii uu s- yacni eh, wasqiga waxaa la yihahdaa yani waa lixdan lixdan eh, saac weeyaan lixdan shan ku dhufo waa saddex boqol oo saac weeye saddex boqol oo yani eh, koombo wax ka yar lagaama raba sako marka dhirtu way ka duwan tahay imaarta yani dhirta soo baxda oo midhaha marka laga bixinaayo zakada waa ka duwan tahay xoolaha iyo iyo lacagtaba xoolaha iyo lacagta waxaa la rabaa shardi waxa inuu sanad soo wareegay inuu sanad ka soo wareegay baa la rabaa xilliga lacagta haysatay xoolaha kan aad haysato inay sanad ka soo wareegay laakiin waxyaala dhirta ka soo baxo oo galleyda iyo waxyaala noocaas oo kale miraha iyo waxaa laga rabaa maalinta la goynayo waaatuu xaqahu yowma xasaadih waraan ku leeyahay waaatuu xaqahu yowma xasaadih maalinta la guraayo oo bislaato la guraayo baa la fiirinaya lixdan saac ma tahay mise saddex boqoloo yani koomo ma tahay mise waa ka yarta hadday ka yarta lagaama rabo haddii ay la-agtay ama ka badan tahay baa waxaa lagaa rabaa saka lagaa doonaya iyadana sida loo bixinaayo waxa weeyaan dhirtaas aad midhaheeda goysay oo aad sakada ka bixinaysay ama timir ha noqoto ama bariis ha noqoto wax noqotee waxaa la fiirinayaa in roob uu waraabiyey in roob waraabiyey iyo waxaa la fiirinayaa inaan roob waraabina aduu abaaldi iyo wax noocaasa ku waraabisay bal u fiirsa yani cadaaladda haddii roob waraabiyey qofka waxaa laga rabaa inuu bixiyo toban meeloodoo meel buu bixinaya toban meelood oo meel buu bixinaya toban buu qaybinaya meel kale buu bixinaya haddii laakiin baaldi a ku waraabisay toban meeloodoo meel haafkiis baa bixinaysa saasaa marka la yidhahdaa ya ya xoog baa galay ha xoog baa galay kharaj baa galay ari xoolaha rubaxaddooda waxay culimmadu yidhahdaan haddii neefka calaf la siinaaya sanadka intiisa badan oo meel ku xirnay qofkuu siinaayey raashinkaa siinaayey kuma waajibta waa maxay saka kuma waajibto xataa hadday toban geela yihin boqol geela yihiin oo aad jeebkaa ka siinayso een baxayn xoolaha nimcooda loo yaqaano geela iyo ariga iyo lo'da zakada laga qaadaayo waxaa loo shardeeyaa inay foofaan inay foofaan oo daaq aadaan haddayn daaq aadin oo aduu aad jeebkaa ka siinayso meel kugu xidhan yihiin waxaa la yidhahdaa saka maleh ya hay haddaad siinaysa ka maleh عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى عفوا أنكو عندنا حديث كورة مركز عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام وحجري ليس ما أهان فيما دون دون وأقل ويان وحي كير ما أهان خمس أواق شن وقيض وحي كير ما أين أهان صدقة سكم ما أين أهان يعني سكن لكم لها ولا ولا فيما دون خمس دود شن يعني هلاد وح كيرنا ama shan tuldood wixii ka yarna sadaqatun saka ma ayn ahaanin oo saka laguma laha walaa fiima khamsa awsuqin shan ratirar wax ka yar oo yani habuubka iyo miraha wixii la midka ah sadaqatun saka ma ayn ahaanin shantaa ratirar marka halkii ratirar waxaa la yihahdaa waa situuna saacan shan ku dhufo waa saddex boqoloo saddex boqoloo micnaha saac koombo inay noqoto weeyaan dahabkii baa kuu soo haray dahabka iyo weliba aan idhaahno lacagta haddaan isticmaalno waayada hore lacagta dahabka la isticmaali jiray culummadu marka waxay yidhahdaan hadda qofkii lacag haysta waxaa fiican u celiyo dahab u celiyo dahabka waxay yacni sakadu kaga waajibaysaa inaad siddeetan iyo shan garaam haysato qofka haysta siddeetan iyo shan garaam oo sanad ka soo wareegay rubuc cushur buu bixinaya waa qiimaynaysaa lacag baa u bedelaysaa rubuc cushur baa bixinaysaa maalan siddeetan iyo shan garaam oo dahaba siddeetan iyo shan garaam oo dahaba yani tusaale ka soo qaado inay toban kun ay yihiin waxaa lagaa rabaa rubuc cushur se uga bixinaysaa marka waxaa uga bixinaysaa rubuc cushur lagu sheegayaa marka hore toban u qaybi toban kun waa meeqa weeye waa kun soo maaha kunka afar u qaybi rubuc baa ilaahay laba boqol iyo konton tobanka kun waxaa ka waxaa ka soo ka baxaya laba boqol iyo konton baa ka soo baxaya marka lacagta waxaa la yidhahdaa maadaama waagaa la isticmaalayay dahab la isticmaalayay lacag haddaa haysato waxaa loo celiyaa bay ku leeyihiin dahab baa loo celiyaa oo lacagtaadu hadday goyso siddeetan iyo shan garaam oo dahab hadday goyso unbaa saka lagugu leeyahay soo maartaan lacagtaad haysataa hadday siddeetan iyo shan garaam oo dahaba goyso markaas baa waxaa lagu leeyahay saka kugu waajibaysaa haddii ayan goynna kugu waajibi mayso yacnii haddaynu si kale u dhigno lacagtaad haysato waxaad ka bixinaysaa sanad maruu ka soo wareego rubuc cushur see bay noqonaysaa shan kun baan haystaa kaba soo qaad shan kun oo doolar baan haystaa sanad baa ka soo wareegay rubuc cushur baa leega maxaan samaynaya hore toban u qaybi shan kun marka toban loo qayba meeqa weeye ya xisaabiya ya shan kun marka loo qaybiyo toban waa shan boqole shan boqol way ha shantaa boqol afar u qaybisna ile rubuc cushur baa leeyahay marka hore cushur baa u qaybisay mid ka mid a afar usii qaybi marka shan boqol markaad afar u qaybiso inta kuu soo baxda ayaa shantaa kun laga rabaa si si aan usoo dhaweynay tusaalaha micnaha hadda shanta kun waa badan tahay kun doolar kaba soo qaad kun doolar baad haysataa toban u qaybi meeqa weeye waa boqol boqolkii marka afar u qaybi waa shan labaatan kun kun doolar shan shan labaatan baa lagaa rabaa sanadka day soo maarta kun kun doolar shan labaatan baa lagaa rabaa waa tusaale ahaan micnaha rubuc cusub baa laga bixinaya marka hore toban u qaybi inta kuu soo baxda afar u qaybi kun doolar baan haystaa inkastoo culummadu ka hadlaan oo yidhahdaan kun doolar nisaabkii ma gaarsanaa ee laakiin yeelkeed tusaale ahaan kun doolar markaan haysto oo sanad ka soo wareegto kunka doolar waxaa laga rabaa rubuc cushur marka hore toban baan u qaybinaya kun markaa toban u qaybi waa boqol boqolkaasa afar u qaybinaya marka rubuc waa shan labaatan toban kun baan haystaa u qaybi boqol ee, marka hore waxa- toban u qaybi waa kun kun marka afar usii qaybi laba boqol iyo konton boqol kun oo doolar baan haystaa boqol kun oo doolar markaa haysto marka hore waxaad u qaybinaysaa toban waa toban kun afar usii qaybi waa meeqa weeye laba kun iyo shan boqol boqol kun oo doolar haysta laba kun shan boqol oo ka baxaysa saasa u qaybinaysaa marka can abi hurayrata radia allahu tacaala canhu ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam marka waxaa jira eh, dahabka hadda baan ka sheekeynay dahabka qayb ka mid aho culummadu isku khilaafaan maalan eh, waxaynu idhi haddii qofka dahabka uu haysto oo dahab qofka baac mushtaraya uu yahay siddeetan iyo shan garaame iyo wixii ka badan baa laga rabaa inuu marka sanad ka soo wareego uu isaka ka bixiyo dahab waxaa jira marka kaas waa la isku waafaqsan yahay dahabka gabdhuhu isku qurxiyaan oo guryaha dhigtaan saka ma laga leeyahay ma laga rabaa mise lagama rabo dahab gabar baa dahab soo qaadatay laba boqol oo garaamba weeyaba laakiin gurigu yaallaayo waa isku- waa isku labisataa waa isku qurxisaa saka ma lagu leeyahay mise laguma laha yacni madhabka shaaficiyada oo inagu badanna waxay yidhahdaan marba haddii isqurxin iyo wax la mid ah meesha loo dhigtay uusan ganacsi ahayn laguma laha saka laguma laha laakiin xanaabiladu waxay yidhahdaan iyada saka waa lagu leeyahay sida dahabka caadiga ahaa ee loo sakayn jiray baa loo sakaynaya can abi hurayrata radia allahu tacaala canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalam qaal nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi laysa cala almuslimi qofka muslimka dushiisa ma ahaanin fii cabdihi addoonkiisa walaa farasihi faraskiisa sadaqatun saka lagama rabo gaarigaaga qofka gaarigiisa saka lagama rabo wey yani saas u xadiisku qofka gaarigiisa uu ku shaqaysto yani ee, uu ku socdo lagama rabo sako laysa cala almuslimi qofka muslimka dushiisa ma ahaanin fii cabdi adoon hadduu addoon leeyahay laba addoonaa u shaqay kaba soo qaad addoonta de waxa lagu dara qofka waxa uu leeyahay baa lagu daraa maadaama lagu daro haddii addoon guriga u joogo ama laba guriga u joogaan zaka lagama rabo Ee, wa- ee, walaa farasihi faraskiisana zaka kuma waajib hal gaari baa leedahay ama laba gaari baa leedahay laakiin guriga baa ku socota ama reerka ku socda saka lagama raba yacni ma sakaynaysa laakiin haddii baabuurtaasu ay ganacsi yihiin ama fardahaasu ay ganacsi yihiin oo aad ka ganacsato waa laga rabaa saka waa laga rabaa taas laysa cala almuslimi qofka dushiisa muslimka dushiisa ma ahaanin fii cabdihi addoonkiisa laguma laha walaa farasihi faraskiisa uu isticmaalo gaarigiisa uu ku socdo lagama rabo sadaqatu sadaqa lagama rabo wa fii lafdin lafdi kale wuxuu leeyay ilaa sakaata alfidri sakaatu fidri unbaa layska rabaa fi raqiiqi addoonka ha u tegi doonaa yacni sakaatu fidrigu een, waa sakada layska qaado ramadaan ka bacdi qof kastaa laga rabaa marka ama addoon ha noqdo ama yacni xor ha noqde taa waa laga rabaa laakiin saka sakada caadigaha lagama rabo عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس وحولي النبي عليه الصلاة والسلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء بهيمدي العجماء وحل هذا حولها يعني بهيمدة لو يقانو العجماء وحل لو بحشي لأنها لا تتكلم ما هذا شو marka waxaa laga wadaa geeli iyo baa laga wadaa alcajmaa'u bahiimadii waxa ay geysato jubaarun hadru weeye ma damaanad qaadaysid walbi'ru intaana taa u gudbin waxaa laga wadaa qofku gurigiisa hal baa ugu xirnayd maalan ju- hal buu meel ku xirtay hashi intay furatay bay dhaqaaqday reer gurigood bay tagtay beertii bay cuntay laguma laha ma damaanad qaadaysid adigu haddii aadan marka hore ku takrifalin oo iyadu ay yani ay iska baxday ma damaanad qaadaysid weeyaan walbi'ru ceelki jubaarun hadur weeyaho qofki ku dhaca yani ma bixinays lagaama rabo waxaa laga rabaa ceel aad ka qodatay gurigaaga deerkaagii baa ku hareersan meesha aduu aad lahayd buu ku yaallaa ceel baa ka qodatay qof baa yiba ku dhacay qofkii waxbaa gaaray hadur baa la yidhahdaa yacni adii laguma laha adii laguma laha haddaa haddaad u qaraysa kaba soo qaado meesha aad wax ku qarayso oo kale si aan loo moodin ceel qof ku dhaco lagu leeyahay laakiin ceelaad qodaysay adigu oo gurigaaga meeshaada ku oolaa baa qof soo socda ku dhacay adigu waxba laguma laha minaha hadur taas la hadur waxa la yidhahdaa damaanad ma damaanad qaadaysa walmacdinu jubaarun macdinna waxaa la yihahdaa godadka laga qoto macdanta macdanta yacni waxyaalaha qaaliga ah ama bir ha noqoto ama eh, dahab ha noqoto ama waxa ha noqoto meelaha laga qoto kale meel adu leedahay baa ka qodanaysa qof baa yimi ku dhacay maca salaama hadur baa la yihahdaa adigu eh, qofka isaga ahi ma damaanad qaadaysa mar haddaan adigu aadan ku takrifalin oo aadan adigu mataqaanaa eh, dhibta aadan lug ku lahayn ma damaanad qaadaysid oo damaanad adu qoortaada ma aha wa fi rikaasi yani xadiiska waxaa loo keena meesha waa rikaaskan wa fi rikaasi rikaaskana waxaa laga bixinayaa khumusun shan meeloo meel rikaas waxaa la yihahdaa waxyaalo la duugay xilliga jaahiliyadii qof baa isagoo meel maraya cidlo ah baadiyahaas buu meel buu qoday dahab baa ka soo baxay ama xoolaha ka soo baxay soo maarataan waayo hore la heli jiray waxaa soo baxay dahab hadduu yahay waa soo qaadaysa shan meeloo meel baa ka bixinaysa laakiin shardi meeshaas waa inaan qofna lahayn meeshaas waa inaan qofna usan lahayn ee iska tahay meel cidlo ah oon cidi deganayn aan qof lahayn inay tahay weeyaan culimmadu waxay ku daraan eh, naaftada oo kale iyo baasiinka oo kale iyo bay taa ku daraan marka qofku hadduu helo wax meel lagu duugay muddo hore oo weliba raad dad gaala ay leeyihiin ka muuqato oo aad la soo baxdo oo ay dahab iyo wax la mida qaali ay tihiin maadaamaad si fudud ku heshay shan meel baa u kala qayminaysa meel ka midaa sadaqaysanaysa meel ka mid ah baa sadaqaysanaysa cajmaaga yani neefkaasi wuxuu leeyahy imaamu nawowi raximah allahu tacaala ajmaca alculamaa'u cala ana jinaayat albahaa'imi binnahaari laa damaana fiiha culimmadu waxay isku waafaqeen neefka xoolaha qofkuu leeyahay oo maalintii intuu iska baxo isagoon la ogeyn ama lagu tagrafalin wax soo sameeya ama cid wax ku dhufta ama cid haraatiya ama cid dila inaadan damaano qaadayn haddii aan neefka xool la socon hadda waxaa jira waxyaala eh, ma aqaanta kolley qayb ka mid la sharciyeeyey oo hadda qof baa gaari kaxaysanaya qofka gaariga kaxaystay gaarigii shal shil buu dar ilaahi u gelaya hadhow wixii saarnaa qofka darawalkaa baa laga rabaa Een, culummadu waxay yidhahdaan hadda majmacu lfuqahaa oo kale waxay yidhaahdaan waxaa la fiirinaya qofkan darawalka ah qofkan darawalka hadduu yahay qof lagu yaqaan inuu gaariga yaqaanay ama hadday dowlad jirto dowladdaa sharci ku siisay inuu laysan leeyahay oo yaqaana gaariga isaguna aanu gaariga ku takrifalin saa haddii gaariga ku gadoomay wax kastoo ku dhigata waxba laguma laha isaga wax kastoo ku dhinta waxba laguma laha laakiin hadduu yahay qof gaariga iskala booday aan gaarigii aqoon oo marka ugu horreysay oo kale aan gaariga si fiican aqoon waxa uu geysta gaariga qofkaasi isagaa laga leeyahay laakiin hadda innaga qofkii konton sano gaari soo waday oo isagoo soconaya shay lahayd iska galay oo qof ku dhintay xataa haddii darawalka dhinto waxa leeyahay isagaa laga rabaa saas la yidhahdaa arrintaasi xoogaa waxaa moodaa inay khilaafsan tahay sida ay majmacu fuqahaa ay isku waafaqeen haddii shilkaasu yimaado waxay leeyihin maxaa yeelay meesha waxaa ka baxaysa qadarta ilahi baa ka baxaysa oo haddii la yidhahdo wax kastoo dhaca qofkaasaa lagu leeyahay dee qadarta ilahi baa meesha ka baxaysee waxaa loo sameeyey marka dawaabid baa loo sameeyey waxaa leeyahay qofkan darawalka ahi ma yahay qof la yaqaana inuu darawal yahay lagu kalsoonaa markuu gaarigan dhacayana ma wax takrifala buu sameeyey mise ma samayn haddaanu takrifal samaynin oo shilkii dhaco oo dad ku dhintaan laguma laha qofka isaga leh qadar ilahi bay ku timi arrintaasi ya he ha haddaan adoo ku takrifilin aan u dirin oo iska baxay intuu dhaqaaqay tagay galay laguma laha adig laguma laha qolada beerta joogta iyaga la raba inay wardiyaystaan iyaga waa laga rabaa inkasta culummada kala saaraan habeen iyo maalin kala saaraan Eh. Haye. haye howlo kale way taas ha gurigaaga wixii ka sarreeya wixii ka hoosyadaa iskale guriga wixii ka sarreeya iyo wixii ka hoosidaas kale adaa gatay meeshaas haddii laakiin isagu uu leeyahay kala saar adiga hadduu isagu leeyahay may ga- dhulka- dhulka shee- dhulka shee- dhulka sheegi maayo dahabka ma isagaa ku aastay mise ma- kuma aasan hadduu isagu ku aastay isagaas kale wixiis isagaas kale laakiin haddii ta wax lama taqaana la duugay waa hore oo ummadii hore duugeen oo dhulka uu musawid muddo deg- deganaa is ogeyn adigu marka aad gadato la wareegtay adigaas kale markuu yahay الجبار إرجع الجبار وحل يهدا الهدر الذي لا شيء فيه يعني وحب لك سوق قادين هدر وحنا وحب لك سوق قادين مليها يعني لما أرد مليت أضم الضمان القاضي سقف كاس وحي كدع مش العجمان وحل الدابة دابة دا أم حيوان كلي هذا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام بادري عمر عمر بودري على الصدقة صدقة دي إنه صدقة صور شو ila markaan sakada la soo ururinayo qof baa la diraya waxaa leeyahay soo xaafaddaa soo mar dhulkaas soo mar dadkaas ganacsada joogta waxaa ka soo ururi ama xoololeyda marka nebiga calayhi salaatu wasalaam cumar buu diray faqiila marse waxaa lagu yidhi nebiga waxaa lagu yidhi manaca bnu jamiilin ninkii ibnu jamiil la odhan jiray waa diiday wa khaalid ibnu walidna waa diiday wa cabaasu cabbaasna waa diiday camu rasuulillaahi sal allahu alayhi wasalam saddexdaas nin baa sakada waa diideen waa loo tegayo waxaa haystaan keena baa la yidhi saka ka bixiya saddexdaas waa diideen faqiila waxaa la yidhi manaca wuu diiday ibnu jamiil nin la odhan jiray baa diiday sadaqadii ama sakadii wa khaalid ibnu waliidna waa diiday wa cabbaasna waa diiday wa cammi rasuulillaahi sal aleyh wasalam nabiga saddexdaas baa loo soo sheegay sakadii marka la urinaayay sakadii saddexdaa nin waxba lagama soo qaadin baray faqaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam nebigu wuxuu yidhi maa yanqimu waxaa lagu macnaya horta ee, intiqaamka waxa la yidhaha aargudashada la yidhahda lakin waxaa lagu macnaya maa yunkiru noogu diidi maayo ibnu jamiil ninka la yidhaahdaa ilaa an kaana faqiiran inuu faqiir ahaan jira mooye oo faaqnaahu allahu allah xoolo siiye haddeer wuxuu noogu diidayaa faqiir buu ahaan jirayoo hadda ilaahay xoolo siiye kow isaga kaa xagga dhig yani kaas waxaa la leeyahay waa laga leeyahay lacagta in la- laga soo qaado way qofkan waa laga hasbaaya qofka hadduu sakadii diido xoolahii sakadii buu diiday waa laga hasbaaya waa laga soo qaadaya wa amaa khaalid khaalid bni waliid fa inakum idinku tadlimuuna khaalidan khaalid waa ka gardarantihin fa inakum idinku tadlimuuna waa ka gardarantihin ama waad luminaysaan khaalid khaalid ninka la yidhaahdo maxaa dhacay waqad ixtabasa wuxuu u meel dhigay adraacahu diricyadiisa dagaalka waactaadahu alaabta dagaalka fii sabiili illahi alla jidkiisa meel buu dhigayba wax kastuu haystay daricyadii iyo hubbuu ku gaday meel buu dhigay ninkaas marka isagoo ka gardarantihin baalay hawma baa haystay wuxuu haystay qalabka dagaalka ku gaday meel buu dhigay jihaad waan u taagan weeyaan weligiis eh, dagaal ku jiray wa amaa cabbaas ka saddexaad oo diida cabbaas weeyo nabiga adeerkiis weeye fa hiya calaya anaa bixinaya buu nabigu yidhi fa hiya calaya anigay dushayda tahay wa midluha iyo in la mid ah inta lagu leeyahay waan bixinayaa siyaadana waa ku darayaa buu yidhi saasuu nabiga calayhi salaatu wasalaam ku kala qanciyey marka ثم قال مركاس وحو يري نبيو يا عمر عمرو أما شعرت ميادا أغين أن عم الرجل ننك أديركيس سن أبيه إنو أبيه سلم ديهي سنوان وغير سنوان بالي سو غرمي القرآن يعني آه تمرت وحلي هذا مركا أي هل جرت لا هاي لا ما بدس أوك بحام بالي هذا مركا وحلقة وضع يعني آه أديركا iyo ninka aabihiis inay isku meel ka yimaadeen miyaadan ogeyn oo aabbey la mid yahay anaa bixinaya buu nabiga calayh salaatu wasalaam marka xadiiskan wuxuu tilmaamay inaan qof loo deenayn hadda cabaas oo nabiga adeerkiisa baa loo deyn laha nabiga anaa bixinaya yidhi anaa weliba bixinaayo waxaan ku daraya buu yidhi haa muslim muslim marka ahaa qof ee shuruudaha shuruudaha ee sakada waxaa ka mid ah in qofku ismuslim yahay qof aan islaam saka kuma waajibto kolley waxaa moodaa inay ka muuqato inuusan- inuus- inuusan bixin micnaha oo diiday صحابتي ويا صحابتي ما أورن كرنا بخليهم ما أورن كرنا أن كل الحديث كبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر نبي عليه الصلاة والسلام عمر بودري على صدقة الصدقة دي فقيل وحل ويري منع وديدي ابن جميل ابن جميل وكلا وأورن كرنا بخليهم وديدي سلطان نبي عدي وحو كيري حول الآن بو أهان جري هدو حولها الأساس إنه وديدي يا ابني منع وجود ابن جبل ابن جميل نكل إرادة وخالد بن وليد نوادي وعباس أو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم نوادي صدقة دي أما سكدي فقال مك نبي وحي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi maa yanqimu maa yunkiru noogu ankiri maayo diidi maayo ibnu jimil ninka la yidhahdo sakadii aan weydiisannay ilaa mooye an kaana faqiira inuu faqiir ahaa fa agnaahu allaahu ilaahay subxana wa tacala xoola siiyey wa ama khaalidun khaalid miyaa fa inakum idinku tadlimuuna khaalidan khaalid waa ka gadaran tihiin yacni waa dulminaysaan maxaa yeelay waqad ixtabasa wuu u xabisay meel buu dhigay adraacahu diricyadiisii wa actaadahu actaadkuna waa xoolaha waxa weeye waxyaalaha loo diyaarsa dagaalka weeyaane fii sabiili illah alla jidkiisii wa ama cabaas miyaa fa hiya sad- sakadiisii calaya dushaydii weeye wa miluhaa baan ku daraya in la eg uma qaala nebiga marka wuxuu yidhi yaa cumar cumarow amaa shacarta miyaadan ogeyn ana cama rajuli ninka adeerkiis sinwa abiihi inuu aabbihi la mid yahay habararteenta nebigu- nebiguna habararta wuxuu atuu lahaa yacni alkhaalatu bimansilati alum buu nebigu yidhi habarartuna waa booska hooyada joogtaa habarartu booska hooyada joogtaa abtigana maxay dhahan soomaalidu waa hooyaan naas laym dhahan soo ma can cabdillaahi bni zayd بن عاaصم رضي الله تعالى عنه قاaل لما أفاء الله markuu all u soo عeliyey يعني fayga l faygu waxa l yihahdaa sideedaba xoolaha aan lagu qabsan dagaal lagu qabsan ba fay la yihahdaa ما أفاء الله على رسuuلihi قرآن كتب فمنهم ما, أو- eh, ما أوجفتم عليه من ركاب ayad warxeen onas si kastaba noqoto fay waxa la yidhahda xoolaha aan dagaalka ku qabsan baa la yihahdaa haniimadan waxa la yihahda dagaalka ku qabsaa la yihahdaa famaa awjafta min khayrin walaa rikaabin sax marka halkan waxaa laga wadaa haniimadii baa laga wadaa lamaa afaa'a allahu calaa rasuulihi markii ilaahay subxaanahu wa tacaala u soo celiyey haniimadii yowma xunayni maalintii xunayn oo maalintii saxaabadu intay yani arkeen inay tiro badan yihiin marka dambena ay carareen ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا maalintii xunayn xusuusta baa leeyahay markay idin cajiib gelisay badidiinna aa badan tihiin laakiin waxba idima tarin waata cararteen maalintii xunayn ilaahay subxaanahu wa tacaala qaniimaduu nebiga u soo celiyey qasama nebigu waa u qaybiyey fi nnaasi dadka qaniimadii dadka loo qaybiyey wa fii mu'allafati quluubihim kuwa yani qalbigooda la soo dumaayey waa dadka marka islaame weeyaan oo qalbiga la soo dumaya baa loo qaybiyey dadkii marka loo qaybinayey oo nabiga calayhi salaatu wasalaam dadka diinta ku cusbaa iyo saas u qaybinayey falam yucta falam yucti ma aanu siin alansaara shay-an raggii ansaarta la odhan jiray oo magaalada madina loogu yimi nabiga calayhi salaatu wasalaam garab istaagay waxba lama siin dadkala loo qaybiyey xooluna ma badnaayeen فكأنهم waxaa moodaa marka wajaduu fii anfusihim inay caroodeen naftooda inay caroodeen yani way xanaaqeen waxaa moodaa inay ka xanaaqeen wajada markaas waxaa laga wadaa yani carada weeyaan فكأنهم waxaa moodaa wajaduu fii anfusihim inay naftooda u caroodeen yani inay caroodeen oo arrinka ka caroodeen إid lam yusibhum haddii aan la siinin ma asaaba الnaasu ma asaaba الnaasa yani cafwan dadka wixii wixii dadka helay hadday iyagu helin yani dadka wixii gaaray hadday iyaga gaarin saasay ka xanaaqeen xoolii dadka gaaray oo la siinaayey hadday iyaga gaarin way xanaaqeen marka faqaala nebigu marka wuu gartay si kaluu nebiga calayhi salaatu wasalaam caroodeeda u daweynaya marka horta xadiiska waxa laga qaadanaya meesha loo keeno waxa weeyaan sakada yani waxyaalaha qaniimada oo kale iyo dadkan loo qaybinayo wax meel la gashanayo qolo gaara leedahay maaha dadkii baa loo qaybinaya واعلموا أن ما غنمتم هي فأن لله خمسه soo mahayn شhan meel baa loo qaybinaya meel ka mid ah rasuulka عليه الصلاaة وaسلام baa iska lahaa inta kalena waxaa loo qaybinaya dadkii dagaalka ku jiray ninkii faras watay iyo ninka lugeynayey oo ku dagaalamayay seefta oo soconayay isku xolo maaha oo waxa badan kan faraska wataa baa loo badinaya fakhaabahum marka nebigu arkay marka inay caroodeen fakhaabahum wuu nebigu waa khudbeeyey faqaala markaasu wuxuu yaa macshara alansaar war ansaartaay alam ajidkum miyaana anigu idin helin dulaalan idinkoo baadi ah fahadaakum allahu bi oo ilaahay subxaanahu wa tacaala aniga daraadda idinkuma hanuunin san ognahay yacni eh, magaalada madiina labada reeroo degan aws iyo khasraj la odhan jiray afartan sano dagaal ba ka dhex socday afartan sano is- iyagoo dagaal ka socda baa baa mataqaana nebiga calayhi salaatu wasalaam yimi oan laysla hadlin laysuma geli jirin afartan sano dagaal daba dheeraaday buu ahaa markaas nebigi markuu yimi bay yani ilaahay subxaanaه wa tacaala ee qulubta islaaxiye walaal noqdeen waatuu damcaynin yahuuda baa damcay intuu ka faa'iidaysto iyagoo meel wada fadhiya ansaartii micnaha labadii qabiiloo aws iyo khasraj iyagoo wada fadhiya baa nin yahuud damcina ka faa'iidaysto markuu la yaabay yacni say diinta ugu adagadag yihiin nabiga u difaacayaan markaasuu wuxuu tiriyey gabayadii waaga isleen jiran gabayadii buu tiriyey markaasaa la isu kacay intii la xanaaqay oo la bannaanka inoo saara marka nabiga loo sheegay oo oo waxa la yidhi labadii labadii qolo maanta hubkay isu qaateen nin baa ka dhex faa'idaysta yuhuuda marka nabigu isoo go'isa jida u yimi marka halkiiba ku wacdiyo wata ayaa soo degayaan maanta واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار يعني واحد أيضا قد شفا حفرة شفا واحد قدك هل كيسس هذا وكنتم على شفا حفرة من النار يعني نارتا غر كذا تاغنيدين marka ilaahay subxana watacaala baa nabiga imaansho u yimi ayaa ilaahay subxana wataala ku badbaadiyay marka uu nabigu wuxuu yidhi alam ajidkum miyaanan anigu idin helin dulaalan idinkoo baadi ahoo fahadaakum allahu bii ilaahay subxaanahu wa tacaala aniga iguma kin hanuunin wa kuntum miyaydin ahayn mutafariqiina kuwa la kala tagsanoo faallafakum allahu biya oo ilaahay subxaanahu wa tacaala aniga daraadday isuguma kiin soo dumin kuwa kala tagsan ba ahaydeen aniga daraaddeed baa ilaahay subxaanahu wa tacala isukin soo ururiyey wacaalatan yacni waallafa bayna quluubikum ayad buu tilmaamaya nabiga calai slam wacaalatan miyadan kuwa faqiiro ahayn waxba haysan faaqnaakum allahu bi oo aniga ilaahay subxaanahu wa tacaala daraadday ilaahay xore idima siin kulamaa qaala shay-an markasuu ereygu nebigu erey yidhaahdaba oo oo nebigu markuu yidhahdaba saas saas soo ma ahaan jirin oo saa alla idinkama dhigin قالوا وحي أورنايا الله ورسوله أمنوا يعني أمنوا أكثر منة علينا ويان إله يا رسول كيسا قلد نقوله ويان قلد نقوله إله يا رسول كيسا بقلد نقوله يعني بساس بيكو جوابين الله ورسوله أمنوا إله يا رسول كيسا بدوش يدا قلد كله قال مخنا بوحي ما يمنعكم محايدين ديداية أنصاري أن تجيبوا إن الأجيبتان وجوابتان رسول الله رسولك إله إنه جوابتان maxaa u aamusantihiin su-aalaha idin weydiiyey maxaad iga jawaabi weydeen qaaluu markaasi waxay yidhahdeen allahu warasuuluhu amanu ilaah iyo rasuulkiisa gallad nagu leh annaga wuxuu nagu leeyahay gallad nagu leh abaal nagu leh yani soomaaliha ilaah iyo rasuulkiisa abaal nagu leh mar kasta saasuu nabiga ku lahaayeen ugu jawaabayeen qaaluu markaasi waxay qaala nabiga marka wuxuu yidhi low shi'tum haddaad doontaan laqultum laqultum waxaa odhan lahaydeen ji'tanaa kadaa wa kadaa waxaas iyo waxaas baa nolo timi rasuulka ilaahayow laakiin waa aamusteen alaa tardowna ansaaray miyaydeen raalli ka ahayn an yadhaba annaasu dadku inay qaataan bishaati walbaciiri bishaati arigii iyo ridii iyo walbaciiri hashii inay qaataan ansaaray miyaydeen raalli ka ahayn oo raalli ku noqonaynin dadku inay arigii iyo geelay qaataan shahwa rida weeye baciirna neef geela weeyaan oo watadhabuuna idinku aad qaadataan birasuuli illaahi sal alla alayh wasalam ilaa rixaalikum oo idinku rasuulka ilahi intaa qaadataan guryihin laadaan midin raalli ku noqonayn dadku inay ariga iyo waxa qaataan idinkuna rasuulka aad qaadataan gurigiin laadaan lowla alhijratu haddaanay hijra jiri lahayn yacni abaalkooda nebiga calayhi salaatu wasalaam muusan gudi karin ee u galeen iyadoo nebiga yacni magaalada mako yacni lagu haysto oo lagu dhibay nebiga calayhi salaatu wasalaam bay ugu tageen maka oo habeenkii يعني عقبة بيعة العقبة نبيك بلن كلا قلين إن نبيك مقالة مدينة وسو وريقه أي النفي مالك دفاعان وكان نبيك وقت سو جرود وكان نبيك وحو ليهي لولا الهجرة هدان هجرة جري لهين لكنت وحنا هان لها امرأة من أنصاري قف أنصار تكمد من هان لها يعني إذن كان إن هان لها هداي الهجرة جري لهين ولو سلك الناس ضدك هداي راعان وقادان واديا تك هداي قادان أو أمس شعبا أم أما أي قل قادان يعني قلو والبا قل قادو أما وضعي قادان لسلكت وحن قاد لها وادي الأنصاري أنصارت وض... تقي قادو يو شعبها يقش أي مرتبان راعي لها ذاتك هذه قلو والبا ميل مرتو أنا وحن راعي لها ماشي أنصارت مرتي بان راعي لها يعني جعيل كايني قبو الأنصار أنصار تدك اللي يقانا شعار شعار وحليا مرة وسات كريا قرنك وكلوية مرة جرك حكتات أذكو بدنا با لا مرة على سكدول كشدا tan hoose baa waxa la yidhaha shicaar la yidhahdaa tana dithaar baa la yidhahda sare marka wuxuu leeyahay alansaaru ansaartu shicaaru maradeeda hoose weeye dadka iga xigaan wannaasu dadka kalena dithaarun maradaa sare weeye marka maradaa sare iyo tan hoose tii adi ku xigta ta hoose xigta weeye marka ansaartu dadka wegixiyaan buu ka wadaa inakum idinku satalqawna waxaad la kulmi doontaan bacdii gadaashayda atharatan sadbursi marka nebigu markuu intii hore ammaantaa sheegay buu u sheegay wixii dhici doona marka ansaaray idinku waxaad la kulmi doontaan sadbursi sadbursi waxaa la yihahdaa waxaad xaq u lahaydeen oo qolo kale idinka qaadatay sadbursi baa la kulmi doontaan waxay dowladdu sameeyaan wey hadda xoolaha sad- ee, ee, la ururinayo dadka inagoo dhan baa leh qolo gaara madaxda ma soo dhaafto waa sadbursi weeyaan inakum idinku ansaaray satalqawna waxaad la kulmaysaan bacdi gadaashayda aharah sadbursi baad la kulmaysaane fasbiruu sabra xataa talqawnii ila aad igala kulantaan cala alxawdi xawdka ilaa igala kulantaan inta ka horeysa dulqaata xawdka ya waa webiga nebiga calayh salatu wasa qiyaamaha nabiga alayh الsalaatu wasalaam yani eh, waatuu leeya allah subxaanahu wa tacaala ina acطaynaaka alkowthar waxaa lagu siiyey kowtharku marka webiga nebiga alayh salatu wasalaam maalinta qiyaama buu fadhiisanaya dadka mu'miniintaba ku soo yani aadayo oo ka cabaayo oo mataqaana waraabinaya nebiga alayh salatu wasalaam marka wuxuu leeyahy nebigu dul qaata ilaa adig meeshaas aan ku kulmayno inta ka horeysa dul qaata yani waxaa laga yaabaa inaad dhib badan la kulantaan waxaad xaq u lahayd in la iska qaato dul qaata marka xadiiska marka waa xadiis dheer laakiin macnuhu wuxuu ku yimi wuxuu ahaa een, qaybintii la qaybinayey waxyaalii la soo urushay baabu sadaqati alfidri xadiiskan xoogaan ku cesho oo yara adag yahay wallahi hal mar dul maro insha allah tacaala عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله تعالى عنه قال لما أفاء الله على رسوله مركي إلهي سبحانه وتعالى أسوع الشيء رسول كيس يعني آه، قنيمة نمك النبي هري يوم حنين ما أنت حنين قنيمة النبي عليه الصلاة والسلام هري قسم النبي واقيبي في الناس دتك بوقيبي وفي المؤلفة قلوبهم دتك قلبي قدر السود معي ومركا إسلامي والنبي سيي سيدين توجع عليستان ولم يعط ما أنو سين النبي عليه الصلاة والسلام الأنصار أنصارتي شيء وحوم السن فكأنهم وحمودا وجدوا أنصارتي إن هلان في أنفسهم يعني إن عرودين وجدوا أن- في أنفسهم نفتودي إنه عرودين أي يعني عركة موقتي إذ لم يصيب إذ لم يصيبهم هدي آنو هليلين آنو قارن ما أصاب الناس دتك وحي قاري ودتك وحي هليلي حولي لقيبنا أيي ودتك قاري هدي أيي قارن إني كير حناقين باد مودا فخطبهم نبي واخذ بيه فقال وحو يري يا معشر الأنصار أنصاري ألم أجدكم ميانا إني هلين أنقو ضلالا إنكو بادية فهداكم الله بي وإلهي سبحانه وتعالى ودرتي أما درادي إذن كهنونين وكنتم أيضا أهين متفرقين كوكرة تكسن فألفكم الله بي إلهي أسندرادي إسكسوكين دومين وعالة ميدنا أهين كوا أو حبها يسنو فأغناكم الله بي إلهي درادي حول إذنكم السين كلما قال شيئا مركز النبي وحي راده قالوا وحي أرنايين الله إلهي يو الرسول ورسول كسبا أمنوا قلد يا أبال نقول له ما يمنعكم محايدين ديدي nabigaa yidhi maa yamnacukum maxaa idiin diiday an tujiibuu rasuula allaahi rasuulka allayna u- u jawaabtaan markuu su-aalahin weydiinayay maxaa la aamusantihiin qaaluu waxay yidhahdeen allahu wa rasuuluhu amanu ilaahay rasuulkiisa galad nagu leh jawaab kale nabiga calayhi salaatu wasalaam ayan siin qaal nabigu marka wuxuu yidhi low shi'tum haddaad doontaan la qultum waxaad odhan kartaan oo igu jawaabi kartaan ji'tanaa kada wa kada waa noo timi saas iyo saas baa noola timi alaa tardowna ansaar ay meedin raalli ka ahayn an yadhaba annaasu dadku inay la tagaan bishaati ridii iyo walbaciiri hashiiba watadhabuuna idinkuna aad kaxaysataan birasuuli illaahi rasuulka alla subxaanahu wa tacaala ilaa rixaalikum guryihiina alla aadaan lowla alhijratu haddayna hijra jiri lahayn lakuntu waxaan ahaan lahaa imra'an qof oo min alansaari ansaarta ka mid ah walow salaka annaasu dadku hadday qaadaan waadiyan tog hadday qaadaan aw shicban ama gol hadday qaadaan la salagtu waxaan qaadi lahaa waadiya alansaari toggay ansaartu qaado wa shicbaha iyo goshay qaado iyaan ka mid ahaan lahaa weeyaan alansaaru ansaartu shicaarun waa marahoosaadkayga weeye wannaasu dadkuna dithaarun maradeedii sare weeye innakum idinku satalqawna waxaad la kulmaysaan bacdii gadaashayda atharatan sadbursi baad la kulmaysaan oo xaq waxa u lahaydeen baa qola iska qaadanaysaa ee fasbiruu sabra xataa talqawni ilaa aad igala kulantaan cala alxawdi xawdka ilaa igala kulantaan maalinta qiyaamaha baabu sadaqati alfidri intana wuxuu ka bilaabayaa sadaqadii fidriga loo yaqaanay oo ramadaanka ee ka bacdi la bixinayay وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال عبد الله بن عمر وحو يري فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام با فرض يلي صدقة الفدر يعني فدرة صدقة ديدي أو قال رمضان أما صدقة رمضان على الذكر وحا لغو فريا لقف كي لب لبك أها والأنثى كي ددق أها والحر كي يعني حرتها والمملوك أدونك كي لها maxaa lagu farad yeelay saacan hal koombo oo min tamrin timir ah ama mirahaas ah oo amase saacan yani hal koombo oo min shaciirin heed ah heedna waa la yaq nooc sarreen ka mida weeye etoobiya meelahaas laga keeni jira qaala markaasuu wuxuu yidhi raawiga xadiiska facadala annaasu bihi dadkiiba waxay u beddeleen nisfa saacin min burin burka markuu yimi baa waxaa laga dhigay meeshii hal koombo la bixin jiray ee timirta iyo shaciirta burkiiba waxaa laga dhigay nus yani nuskoon baa laga dhigay cala asaqiiri walkabiiri kii yaraa iyo kii weynaa marka waxaa laga yaabaa inay burkaasu uu yani siyaado ahaa wa fii lafdin lafdi kale wuxuu leeyahay an tu'adaa in la bixiyo sakaatu fidriga qabla khuruuji الnaasi dadku intay usoo bixin ila salaati salaada yani sakaatu fidriga culummadu waxay yidhahdaan waa lasii hormarin kara shaaficiyadu kale waxay qabaan ramadaanka bilowgiisa in lasii bixin karo qofka iska sii bixin karo waa yaqaana inta caruurta uu lahaysto caruurtiisa iyo inuu sii bixiyo wuu sii horumari karaa waxaa qofka laga rabaa salaada ciidda ka hor in la bixiyo salaadda ciidda ka hor in la bixiyo waa sii horumarsan kadhaa marka bisha ramadaanka ama maalmo ka horumarsan kadhaa waxaana fiican bira culummadu hadda bur iyo sarreen iyo waxaas la bixin jiray iyo haruur iyo hadba meesha la joogo ha bris waxaas ma jirin hadda meesha la joogo cuntada laga cuno hadda meesha hadda inagu bariis baasta cunaa soo ma haddaad tirahda waxaan bixinayaa galley baan bixinayaa xoogaa laga fiican yahay soo dadku waxay cunayaan baa la rabaa hadda cuntada meesha la joogo ina loo badan yahay quutul qaalibka loo yaqaano in la bixiyaa la rabaa marka وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كنا وحن أهين نعطيها كوبحية في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام حلقي سان وحن بحجرني ساعا waa koob ama koombo min طacaamin yani cunto ah saaca waxaa la yidhaha marka marka qof gacmihiisu dhexdhexaad yihiin saa marka u xaabiyo afarteed weeyaan afarteed baa saac intaasu la ekaan jiray halka maroo saa loo qaadaa mud baa la yihahdaa marka afar mud baa hal saac noqon jiray marka waa laba laba kiila hadda waxaa la bixiyaa laba kiila iyo iyo bar soo maaha saas la bixiyaa saacan koomba oo min dacaamin cunto ah aw saacan koomba oo min shaciirin shaciir ah heedi weeyaan aw saacan yani saac oo min aqid ah aqidku waxa weeye caanaha caanaha la fariisiiyo weeye caana boor oo kale weeye waxay samayn jireen caanaha intay kariyaan baa inta biyaha ay bixi jireen markay mataqaana ay soo harto inta ya maxaa la adkaato baa la qallajin jira marka waa la qallajin jira hadhow marka qayb baa la goosan jira loo cuni jira marka waxbaa lama qas jirin waa caanoboorihii oo ishaystaho marba qayb la jabsan jiray buu ahaa marka kaasna waa bixin jirna buyiri aqid baa layihahdaa aw saacan min zabiibin ama saac oo sabiib ah falamaa ja'a mucaawiyatu markii mucaawiya yimi mucaawiya marka wuxuu ka yimi waatuu shaam joogay isagoo shaam jooga waatuu cali bin cali bin abi daalib la dilay kabacdi isagu marka dambe uu maarata amiir noqday kabacdi wuu soo xajiyey wuxuu soo aaday maka iyo madiina iyaba soo aaday markaasoo marka weeyaan فلما جاء معاوية مركو معاوية يمي وجاءت السمراء سمراء يتمي نوع كم عنتدا ويان قال مركز وحي أرى وحان أركا مدن من هذه هل يعني كوم بضا يرو عنت تغلق هل حبأه وطنه يعدل مديني إن أودقنته تنو لبا كوم بقى يعني قال لي دي يوحي العنج لي من مركز قال أبو سعيد وحي المركز سوى وحي فيري عنتدان inay kala fiican tahay hal koombo oo tanahi waxay la mid tahay laba koombo oo tana marka qofkii bixiya hal koombo oo tanahi wuxuu la mid yahay qof laba koombo oo taasoo kala bixiye marka abu saciid alkhudri radi allahu tacala canhu xadiiska warinaya baa wuxuu yidhi amaa ana aniga miya falaa azaalu ka suuli maayo ukhrijuhu inaan bixinayo kamaa sidii kuntu aan ahaa ukhrijuhu mid u bixiya calaa cahdi rasuuli illahi sal alayh wasalam anu bedeli maayo buu yidhi mucaawiyu haddaa adigu leedahay tan iyo tanaa saas kala duwan yihiin tanaa fiican anuu deen maayo buu si nebiga xilligiisa aan u bixin jiray baan tan laba uga bixinaya tanna uga bixinaya buu marka muhiimadda waxaa weeye sakaatu fidrigu inuu waajib ku yahay qof walba ama dhadig ha noqdo ama lab ha noqdo ama addoon ha noqdo waxaan lagu leeyahay qofka markaas qofka quudinaya qofka qofka quudinaya baa lagu leeyahay qofka qofka quudinaya baa lagu leeyahay arrintaas arrimo ay isku khilaafaan way culimmadu hadda xanafiyadoo kale waxay yidhahdaan waa lagu bixin karaa haddii ay maslaxa timaado haddii ay maslaxa timaado oo dadka la siinayo masalan raashinka inay uga baahi badan yihiin eh, lacag inay helo kale haddii la bixilo baa mataqaanaa eh, la bixin kara lakin culimmadu jamhuurtooda waxay yidhahan raashin baa la bixinaya sida nebiga alayh isalaatu wasalaam uu qabay Ah, imaam baa saas- saas- ha. Ah. Ahay. qolada diidan iyo waxay ku diidayaan sakaatu fidriga nebiga xadiis buu wuxuu ku leeyahay eh, maalintaas waxay u noqonaysaa quudin dadka masaakiinta ah marka haddaad lacag ku siiso lacagta waxa laga yaaba qofka wax kale ku gadan karaa mogta marka taasay ku diidaan laakiin madhabkaasaa qaba in lagu siin karo haddii maslaxa timaado laakiin sida jum- jumhuurtu badan yihin waa cuntaa lagu bixinaya waxan kitaabu siyaam inta waxaan ka gelaynaa marka siyaamkii kitaabu salaad baynu soo dhammaynay iyo kitaabu zakaa ee kitaabu siyaam baynu maaragtay soo gaarnay kitaabka waxaan malayno dee kala barsi marayaba can abi hurayrata radi allahu tacala marka siyaamku waa soomka weeyaan can abi hurayrata radi allahu tacala canhu qaala qaala rasuulu llahi sal alla alayh wasalam لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه لا تقدموا يعني تاء ذكر الأول لقول لا تتقدموا وي معناها لبطاء هكذا هرمرنا رمضان رمضان بصوم بصوم يوم ما صوم كات أو يومين أم لما من صوم كوت إن كلهم كلهم مرتان لما أقلا إلا موي رجل قف كان أها يصوم صوم صوما صومه قف كاس فليصومها صومه وحلقة وضع رمضان بوح لنا يا لا بركة بعد إن سي صومته لما أقلا oo tira maadaama ramadaankii uu hadda maanta caawa waa arbaca ramadaanka jimcu dhalanaya khamiistan sii soomaya lama ogola oo yacni si aad isu tirada maarata sii tababaro lama ogola marka maalin lagama hormarin karo lama lagama hormarin karo in la sugo weeye ramadaanka dhalashadiisa ilaa mooye qof baa soo soomi jira khamiis walba ramadaankii marka birimaha beri dambe ku beegan yahay birahana khamiisa qofkaas kale waa soomi karaa biri marka saasuu nabigu leeyahay marka ilaa rajulan kaana yasuumu sawman falyasumhu ilaa qof hore uu soomi jirayoo caado soon u lahaayo caadadiis ku begmata maalintaas wuu soomaya marka laakiin haddayan adaa caado u lahayn ramadaankii baa berrimaa berdi baa dhalanaya berri waa soomaya lama ogola عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان رمضان كلا هرمرنا بصوم يوم ما سونكت ولا يوم أو يومين أما الله ما من صومكوت إلا موية رجلا قف كان يصوم أهامد صومه صوما صوم عادة ولها بصوم جري أو كجبيك ما بري أو كدي من رمضان كي قف كاسي مرك فلي يصوم هو صومه حديث كوسلف عنه عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نبي عليه الصلاة والسلام بان مقرأ سقوله إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا فإن قم عليكم فاقدروا له نبي عليه الصلاة والسلام بان مقرأ سقوله إذا رأيتموه هداد أركتان يعني بشي إذا رأيتموه هداد هلالكي بشي أركتان فصوموا صوما وإذا رأيتموه هداد أركتان فافطروا أفرا وشعبان مثل قارن معناه ويا فإن قم عليكم هدي اللي ذيك قريه بشي وفيرسين رمضان كي بعاول سوغاي وفيرسين أما أما وسيد ما أنا عيد يا برلو فلاي وسي فيرسين فإن قم عليكم هدي اللي نك قريه ضرر أي دبوشه ماشي لقى فيرنا أي بشا محل سمير يا مركب فاقدروا له يعني رواية كلا واحد ليه دهي فاقدروا له شعبان ثلاثين بشا رمضان كهور ريسا بعد حسابين يسان صدهم بعد حسابين يسان وما أنت سجل الله تناد بس أو فيرسين بس مش ضروري بكو جده وأنا سجل الله تنمانتي بري وحلا ما بري صدهم كذا مسترينا sagaalantan waxaa loo fiirinayaa dee nebiga calayh isalaatu wasalaam baa wuxuu tilmaamay biluhu inay ku dhammaadaan sagaal labaatan ama soddon ku dhammaadaan marka s- shacbaan sagaal labaatan markay maanta tahay oo kale waa la iska fiiriya waxaan leeyahay siddeed labaatan markay tahay ama sagaal labaatan tahay maanta kale waa la fiiriya haddii laydinka daboolo marka waa arki weydaan biri ramadaan maaha waa inaad so- waa inaad mataqaanaa soddonka dhammaystirtaan waxaa la mid ah bishii ramadaanka baa soo soonteen maalintii sagaal labaatanaad baa fiiriseen inay bishii maarateen waa la arki waaye ramadaanka dhammaystiraysaan soddon baa ka dhigaysaan biri marka waxa lagu soomayo ama lagu afurayo waa aragtida weeyaan idaa ra'aytumuuhu fasuumuu khasabna maaha inan kulligeenu aragni maaha hadday qayb aragto waa lagu soomaya hadday qayb aragto waa lagu soomaya عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة تسحروا آه، سحورتا فإن في السحور بركة محا يلي سحورت بركة وي السحور لي يرادو السينك اللي كردقو يا السحور يا سينك اللي قدو ولا معنى وي السحور وعنتد اللي عناي وي السحور نوا من نوع عنتدي من نوع فعلك لسمينا وي وحلا من الوضوء يا الوضوء أكلي الوقود يا الوقود أكلي وي الطهور يا الطهور أكلي وي marka nabiga caleyh salaatu wasalaam wuxuu yihi suxuurta maxaa yeelay suxuurta ee, waa baraka weeyaan cuntada yaraa cunaysa waa la barakeeyey xataa haddaa habad timira cunto intaa usoo kacdo waa waa ku barakaysantaa maalintaas waxaad dareemaysaa weliba haddaad niyaddaad ay niyaddaadu tahay inay sunnadii nabiga caleyhi salaatu wasalaam uu nebigu yidhi suxuurta aad usoo kacdo saas awgeed barakadaasna ku dadaalaysid laa shaka in ilaahay subxana wa taala kuu barakeynaya maalinta ayadaa marka weligaa suxuurta has- ha seegin tasaxaruu faina fi suxuuri baraka suxuurta een, suxuurta maxaa yaha dhexdeeda waa baraka weeyaan xadiis baa wuxuu tilmaamaya xataa jurcatu min maa noqoto yacni qucquc inaad biyo ka siiso laba goor ka bato alla ka dhige inaad soo kacdo waxabto lagaa doonaya حديث كحينا والله مد ويان أم الله يحلق السحور ويه عن عن أنس عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن زيد بن ثابت يعني صحابي قام صحابي كورناية عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال وحي تسحرنا وحن لصحورني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام ما لصحورني ثم قام إلى الصلاة صلاة بو استاغ ثم قام إلى الصلاة صلاة بو استاغ adanka hore adanka hore labada adan adanka hore qofka wuxuu ka joojiyaa salaatuleilku tukanayay adanka labaadna muxuu joojinayaa cuntada la cunayay adanka labaad marka maxaa ku xiga iqaamadii baa ku xigta suxuurta marka la joojiyey iyo salaadda mal- marka loo istaagay imisaa u dhexeeya marka waa kan wuxuu yidhi qaala anasun wuxuu yidhi qultu lizaydin zayd ibnu thaabit oo yidhi nabigaan la suxuurnay baa wuxuu yidhi baan waxaan ku yidhi buu yidhi kam kaana bayna alaadaani waalsaxuuri iqaamada iyo suxuurta maxaa u dhexeeyey kam kaana bayna alaadaani aadaanka hore waxa laga wadaa iqaamadii baa laga wadaa iqaamada iyo suxuurta ila wuxuu yidhi nabiga waa la suxuurna salaaddaan u istaagna buu yidhi istaagiddaa u istaagteen iyo suxuurta maxaa u dhexeeyey qaala wuxuu yidhi qadru khamsiina aaya intii qof uu akh- ka akhrinayo een, sh- konton aayadood yani xilligii suxuurta la joojiyey iyo xilligii salaad loo istaagay wax badan uma dhexeeyaan ibnu sac meelaha saa ama rubuc sac meelahaas waa waa la addamaya kabacdi sunnadii baa la tukanaya kabacdi waa la aqiimaya wey marka in xadiisku wuxuu kutusayaa in dib loo dhigo suxuurta suxuurta intaad dib intaad dib u dhigi karto inaad dib u dhigto oo aadan waxba maaragtaa fiid gebagebe iska seexan dib u inaad u dhigata inay fiican tahay oo nabiga calayhi salaatu wasalaam baan la suxuuranay buu leeyay saxaabigani oo nabiga ficilkiisa ay tahay xadiiska ku xiga can caaishata wa umu salama labaduba waxa weeyaan nabiga calayhi salaatu wasalaam xasiskiisi so umu salama xaaska nabiga mahayn radia allahu tacaala canhuma ana rasuula allahi sal alla alayh wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam kaana yudrikuhu lfajru nabiga waxaa soo gaari jiray fajrkii dilaaca waagu dilaaca balyada xilliga salaadda subax ay soo gasho weeyaan baa nabiga soo haleeli jiray wahuwa junubun isagoo janaabo qaba soo maaragtay janaabadaasoo min ahlihi ah waxay kala saarayaan janaabadii qofka intuu seexday uu riyooday intan reerkiisa ku dhacay janaabana waa naqaano qofku markuu reerkiisa u galmoodo weeyaan ama intuu seexdo uu ku riyoodo isagoo reerkiisa u galmoonayo ay ay ka yimaadaan shahwada ka timaado biyo ka yimaadaan nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa soo haleeli jiray soo gaari jiray alfajru waa beriga وهو جنوب isagoo جناabo qaba oo min أهliha weliba reerkiisa u galmooday ثuma kabacdi yakhtasilu nebigu waa qubaysan jira wayasuumu waa soomi jiray yacni waxa waxa uu istaagayaa suxuurtu waxay istaagaysaa waa marka waagu dilaaca soo maha quraanku aayadda qur'anku waxay ahayd kuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhaytu alabyadu min alkhayti alaswadi min alfajri ثuma atimu الsiyaama ila leyl bu allah subحa wa taala leeyahy marka fajriga dambe markuu dilaaco waagiba barye suxuur ma jirta marka xilliga waa wixii ka- ka bilowda waa salaada subax marka marka nebiga calayhi salaatu wasalaam xilligaas baa soo haleeli jiray isagoo aan weli janaabadii ka qubaysan oo yaa laga yaabay habeenka dhexdiisii inuu janaabooday marka qofka maalan habeenkii hadduu fiidka hore u tago haweentiisoo kale oo intay u daba tagto subaxdii soo kaco salaaddii subaxyadii lagu jiroo kale oon weli qubaysan soonkiisa u jiraa oo qubaysanaya so, laakiin waa inuu niyeystay habeenkii inuu soomaayo waa inuu niyeystay habeenkii inuu soomaayo وأسلفها نسومة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه من نسي قفكه المامة نبي عليه الصلاة والسلام يقول من نسي قفكه المامة وهو صائم يسقو صوما أو فأكل وحعنه أو شرب أما وحعبه فليتمها دميستو صومه صوم كيسا فإنما أطعمه الله إلهي باقوديي ووسقه ورابيي أدو صومان مركي عصر كهد باس كعبته ويدا على مال ما هو صوم كمال تكوى لباديو قفور اسكعب اسكفرت اسكعبه مركي قفك يسقو صومنا بو أفك لقل عنطي عبتان لقل طب مركي هرتو حالي جوجال ربا أفك وحي وجرة وين السوع شوي عبتان كهوري عنتدي دافتي صوم كيسا كجبن بيسو قفك يسقاه ilaahay subxaanahu wa tacaala baa siiyey dad baa waxay ohan jireen eh, haddaa aragto qof soomanoo cunto cunaaya waa loo aamusaa bay ohan jireen waa loo aamusaa arrinka waxba kama jiraan Alam- culimadu waxay dhahaan alamru bilmacruuf wanahyi can ilmunkar wey nahyi ba aragti nahyiga waa inaan radido wey isla marka qabato jooji tirahda niyo waa sooman tahay xataa hadday tahay marka u horeyso qac ka siiyey sababta waa nahyi areebaysid wey ha u aamusi waa inaad tirahda jooji waa sooman tahay marka qofka hadday ku dhacdo isagoo sooman uu cuno waxaa la rabaa cuntada afkaa markaa uu ku hayay inuu bannaanka keena la rabaa usan laqin Een, soonkiisana waa u jiraa qofka isaga ah waana wax kastoo la hilmaamo weeyaan qofku wax kasta uu hilmaam ku sameeyo isla markiiba ka joogsanaya cuntada iyo cabitaanka maaha wax kastoo lagu afuri ke- afur keenayay hadduu islaantiisa jamac u tago u taga xataa nin baa kaba soo qaada islaantiisa jamaaca isagoo soo- isagoo sooman aan ogeyn hilmaansan gortuu dhammaystay buu soo xuustay war waa soomanay qofkaa soonka soo jiraad qofkaa isagaa soonka soo jira lianna hilmaanka een, ayuu arrintaa isaga ku sameeyey عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم قفكه المامة يسقو صوما أو فأكل عونه أو شرب أم عبه فليتم هذا ما يسترته صومه بصوم كيسا فإنما أطعمه الله إلهي سبحانه وتعالى بقوديي وسقاه إلهي سبحانه وتعالى بورابيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم قوم- بينما نحن قور أن أنو جلوس كوفد أن نهي عند النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام أن بانو فردنا دين عيسى إذ جاءه مركب وحويمي رجل نباويمي أنا والنبي الله فردنا نباويمي فقال مركب إذ جاءه وحكو تسا دق دق بو سوغرني كاس دق دق بو يمي فقال مركاس وحي يا رسول الله رسولك إله يو هلكت وأن هلك سمي قال مركاس وحي ما أهلكك ارمحك هلاجي محاك ودعي قال وقعت على امرأتي وأنا صائم مركا وحي يري وقعت وحن كدعي على امرأتي هوين تيدي وأنا صائم أنا صوما مركا كان وو أوغا سو أوغ بسلانتي أتغي markaas waxa weeye waxaa kafaara laga raba qofka isaga ah waqactu waan ku dhacay cala imra'ati haweentaydii wa ana saa'imun anigoo sooman wa fi- wa fii riwaayatin waxay leedahay riwaayad kale asabtu ahlii reerkaygii baan asiibay fii ramadaana ramadaan dhexdiis yani waa u galmooday faqaala rasuulu llahi sal alla alayh wasalam nebigu wuxuu yidhi hal tajidu marka wax laga rabaa kafaara gud maalintii waa qallaynaya kafaara gudna waa laga rabaa kafaara gudka marka muxuu yahay kafaara gudki marka waa kan waxaa la rabaa marka u horeysana qoor xorayso addoon la haysto muslima inaad xorayso lacag ku bixiso inuu xog fisa xor noqdo haddaad weydo laba bilood oo isku xiriirsan baa xiriiraysa baa soomaysa haddaad weydo ninkii hadda bisha ramadaanka u adkaysan waaya islaantiisii haddii la yidhaha laba bilood oo isku xiriirsan soon ma u adkaysanaya marka haddaad soonkii labada bilood u adkaysan weydo weliba labada bilood waa isku xiriirsan tahay baa la rabaa lixdan miskiin baad quudinaysaa markaas faqaala rasuulu اllaahi sala اllahu alayh wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi hal tajidu ma helaysaan raqabatan qoor ah qoor oo ama qof addoona yacni tuctiquha aada xorayso qaala laa ma haysto ma helayo qaala nebiga marka wuxuu yidhi fahal tastatiicu ma awooddaa an tasuuma inaad soonto shahrayni mutataabicayni laba bilood oo wada socda laba bilood oo wada socda haddaad qoortii hayn inaad addoonku xerayso laba bilood oo wada socda ma soomi kartaa qaala laa maya ma soomi karo qaala markaasuu nebigu wuxuu yidhi fahal tajidu ma helaysaa idcaama sitiina miskiinan lixdan miskiin inaad quudiso lixdan miskiin inaad quudiso ma helaysaa marka u horeysa waa qoor xeray qoortii ma jidho ama addoonka la xorayaa ma jiro ka bacdi lixdan beri baad soomaysaa ma soomi kartidoo ma awooddeeda ma lihid markaasa waxaa lu leeyahay lixdan miskiin quudi inkastoo culammadu isku khilaafaanu yani ma takhyiir baa ma kala dooranayaa saddexdaas mise maye waa tartiib se u kala horreeyaan baa u kala soconaysa haddii aadan hayn mataqaanaa aan saddexda midna hayn saddexda haddaan midna aadan hayn culimmadu waxay yidhaahdaan kaa dhici mayso mar walbaa lagu leeyahay mar walba kafaaladaa lagu leeyahay markay kuu soo hortoodo baad la imaanaysaa marka fahal tajidu ma helaysaa idcaama sitiina miskiina lixdan qof inaad quudiso qaala laa maya bu ma helayo qaala nebiga calayhi الsalaatu wasalaam ama raawigii xadiiska warinaya wuxuu yidhi famakata الnabiyu salى اllahu alayh wasalam nebigii ayaa sugnaaday fiina dhexdanada naxnu calaa fiina cafwan famakata الnabiyu salى اllahu alayh wasalam nebigii yani meeshiiba ku sugnaaday sidii baa lagu joogay marka ninka saddex midna ma haya buu yidhi fabaynaa naxnu calaa daalika goor aan annagu sidaas ku sugan nahay oo ninkiina meeshii joogo saddexdu waxyaaladoo kafaara gudka aanu haysan utiya الnabiyu salى اllahu alayh wasalam nebiga waxaa loola yimi oo loo keenay bicaraqin dembiil fiihi dhexdiisa waxaa ku jira tamrun timir baa ku jirta yani dembiila cunta ku jirta baa nebiga loo keenay walcaraqa lagu sheegay bicaraqi buu macninaya almiktalu waa dambiisha weya laga sameeyo maxaa la dhaha cawda laga sameeyo weya goor aan saa ku sugan nahay baa nebiga waxaa loo keenay dembiil weynoo ay timire ku jirto amire ku jiraan qaala nebigu marka wuxuu yidhi ayna saa'ilu waraawi ninka daa su-aasha weydiinaya buu yidhi nebigu wuxuu dabcan ku sadaqaysto ninkaas kafaara gudka waayey ayna saa'ilu aawo buu yidhi ninkii haddaa waxa weydiinaya qaala ana way kan buu yidhi waa aniga weeye qaala nebigu wuxuu yidhi khud haada dambiisha intaad qaadato fatasadaq bihi sadaqayso oo lixdan miskiin u qaybi lixdan miskiin u qaybi ninkaan marka nin miskiina buu haysnaa ruxadiisu si xadiiska muuqato nin xool haysta maaha reerkiisu eber bay haayeen waxba ma haysan gacanta waxa u soo galay dambiil timir ka buuxda waxaa laga yaaba reerkooda insa cunto cuninba markaasuu wuxuu ku yidhi markii la yidhi sadaqayso xoolahan ba faqaala rajul ninkii wuxuu yidhi calى afqara mini ya rasuul اllah oo ma cid kaloo iga faqiirsan baa jirta aniga anaaba u baahanay maxay geeya ayaan ku sadaqaystaa anigaaba u baahanay calaa afqara mini ma qof iga faqiirsan baad ku sadaqaystaa yaa rasuul allahi rasuulkii ilaahay hadalkii si wada wuxuu yidhi fawallaahi baan ku dhaartaye maa bayna laabatayhaa labadaas taag yacni laabataynku waxa weeyaan waa laba meeloodoo laba buuroodoo dhagaxa kan loo yaqaano dhagax madkan loo yaqaano dhagaxa madow bay magaalada madiina waxay ku leedahay labada dhinac markaasuu yidhi labadaas soo ma aragtid bay buurood inta u dhaxaysa wallahi wax iga fiqirsana ma joogaan bi adna waxaa leedahay qof miskiina ku quudi fa wallahi baan ku dhaartay maa bayna laabatayha yuruudu xaratayni labadaa dhagax mad oo labadaa buuroodoo magaalada labada gees ka xiga ilaahay baan ku dhaartay dhexdooda ahlu beytin ma joogo reer oo afqara ka faqiirsan min ahli beyti reerkayga wax reerkayga ka faqiirsani maba joogaan buu yidhi magaalada dhexdeeda fadaxika rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam baa qoslay xataa badat ilaa ay ka muuqatay anyaabuhu micyihiisu micyaha hore yaa nabiga dhowla caddayn jiray waa jirta nabiga xadiis leeyahay xataa badat nawaajiduhu goostameedku uu muuqday xadiis kaloo odhanaya waa jiro yani tanna nabiga waxaa muuqday yani micyaha nabiga qofku markuu dhowla cadday yaa la yidhahdaa marka فضحك النبي فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام مو قصلي حتى بدت إلى أي كم وقت أنيابه معيه سكم مقدين ثم قال النبي مركو وحي أدعمه أهلك ريركا قالوا جيبي ريركا كقودي بي الحرة وحل يدا الأرض للكي تركبها حجارة السوداء دغحان تم مدو اي سودل ساسارين انه دغحمد بو نقانا مركا مغالده مدينه مدكاس بلده لبدت دينك سارنا marka xadiiskan waxau tilmaamay qofka hadduu haweenay ugu dhaco si ula kaca isagoo sooman iyo waxa laga doonaayo qofka isaga ah waxa laga doonaayo qofka isaga ahi wallahu subxaanahu wa tacala aclى waclam jazakum allah khayr wasalaamu allahi calaykum waraxmatuh wabarakatu